dowladda turkiga waxa ay ku dhawaaqday maalin qaran oo baroordiiqa kadib markii laba qaraax ay ka dhaceen garoon ciyaaraha lagu cayaaro magaalada istanbul halkaas oo ay ku dhinteen sagaal iyo labaatan qof tiro badan oo kalena ay ku dhaawacmeen warbixintan waxaa inoo haya ismaaciil xuseen farjaro stuudiyaha la fadhiya qarxidan ayaa xalay fiidnimadii ka dhacay garoon kubadda cagta lagu ciyaaro waxaana dadka goobjoogayaasha ahi iyo mas-uuliyiinta dalkaasi ay sheegeen in weeraradan loo adeegsaday gaadhi iyo qof naftiisa ku soo xidhay walxaha qarxa kuwaas oo bartilmaameedsaday saraakiishii ammaanka laba saacadood uun kadib markii ay ciyaartu dhammaatay wasiirka arrimaha gudaha ee dalka turkiga sulaymaan soylu ayaa sheegay in qaraxyadan ay ku dhinteen ilaa sagaal iyo labaatan qof halka ay ku dhaawacmeen ilaa boqol iyo lix iyo lixdan qof dadka dhintay laba qof oo keliya ayaa ahaa rayd inta kalena waxay ahaayeen ciidankii booliska mas-uuliyiinta dalka turkiga ayaa intaas sii raaciyey in weerarkan lala bartilmaameedsaday gaadhi bas ah oo siday ciidan boolis ah ilaa haatan ma jirto cid sheegatay mas-uuliyadda weerarkan laakiin ra-iisul wasaare ku-xigeenka dalka turkiga nucmaan kurtulmus ayaa sheegay in ay u muuqato in weerarkan ay geysteen xisbiga shaqaalaha kurdiyiinta ee b k k wuxuuna sheegay in ilaa hadda toban qof loo xidhay weerarkan madaxweynaha dalka turkiga rajeb tayib erdogan ayaa dib u dhigay safar uu ku tegi lahaa dalka kasakhistan wuxuuna sheegay in weerarkan hadafkiisu ahaa in ciidamada la bartilmaameedsado isla markaana la badiyo khasaaraha qoraal uu soo saaray madaxweynaha dalka turkiga ayaa tallaabadan ku macneeyey in ay ahayd fal argagixiso ra-iisul wasaaraha dalka turkiga ayaa amray in calanka hoos loo dhigo wariyaha v o a dorian jones oo ku sugan istanbul ayaa sheegay in marka la eego habka weerarka loo diyaarshay islamarkaana aan lala eegan shacabkii ciyaarta ka soo qayb galay hase ahaatee lagu koobay ciidanka boolisku in aanay u ekayn hababka ay weerarada u qaadaan kooxda daacish wuxuuna intaas sii raaciyey in boolisku ay qarxiyeen walax kale oo la dhigay barxadda garoonka istanbul ayaa sanadkan ugu dambeeyey la kulmaysay qaraxyo kala gedisan taas oo kuwii ugu adkaa uu ka mid ahaa weerarkii lagu bartilmaameedsaday garoonka diyaaradaha ee ataturk halkaas oo ay ku dhinteen ilaa afartan qof ilaa laba boqol oo qof ayaa sanadkan oo keliya ku dhintay weerarro kala duwan oo dalkaas ka dhacay kuwaas oo ay qaadeen kooxda isis iyo kurdiyiinta mucaaradka ah ee b k k